magaalada jeneva ee dalka switzerlan waxaa ka socda shirka dib u eegista xuquuqda aadanaha ee dunida kaas oo afartii sannaba mar la qabto wasiirka arrimaha haweenka iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya sahre cali samatar iyo xeer ilaaliyaha guud ee soomaaliya axmed xaaji daahir ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta soomaalida ee ka qaybgelaysa shirkan haddaba waxaan khadka telefoonka ku waraystay xeer ilaalyaha guud oo aan weydiiyey shirkan ay ka qaybgelayaan waxaan ka qayb galnay kulan caalami ah oo looga hadlayay xuquuqda insaanka maantana waxay ahayd maalin ay dowladda soomaaliyeed ka jawaabayeen su-aali oo caalamku qabay isla markaasna ay jeedinayeen warbixintoodii afartii sano ee lasoo dhaafay wixii xuquuqda bini aadanka soomaaliya ay ka qabatay afartii sanaba mar ayaa la diyaariyaa warbixintaas u b r ka la yihahdo ama universal periodic report
ilaa imse dal ayaa su-aalaha idin weydiinayey inta isqortay oo su-aalahana weydiisay waxay ahaayeen sagaashan iyo sideed waddan oo caalamka dhaafihiisa ka kala socday laakiin inta kulanka fadhiday waxay ahaayeen ilaa boqol iyo lixdan iyo dhowr waddan waan gartay su-aalaha ugu badan ee laydin weydiinayey maxay ahaayeen su-aalaha ugu badan waxay dhammaantood ku wajahnaayeen horta ilaalinta xuquuqda bini aadanka ilaalinta xuquuqda bini aadanka oo dhinacyo badan marka laga hadlaayo taabanaysa wadamada qaarba waxbaa u ahaa mudnaan qaar waxaa ka mid ahaa conventionadii iyo protocolskii internationalka ahaa ee xuquuqda bini aadanka waxyaabaha inta ay soomaaliya ansixisay ama ay ogolaatay iyo waxa ay ka qabatay kuwa kale ee shuruucda kale ee aanay weli soomaaliya ansixinin iyagana sababta ay uga mid noqon waayeen ama ay u ansixin laayihiin dhinacaas dhinac kale waxay wadamada qaar aada u daneynayeen death penaltyga ama capital punishmentiga waxa la yidhaahdo xukunka dilka ah oo especially wadamada europeanku ay aada u daneynayeen sida loo baabi'in karo taasna runtii aada bay su-aalahooda u badnaayeen hase yeeshee jawaabo ku habboona ayaana ka siinay anagu bacdama aan nahay ummad muslin ah isla markaasna aan shareecadu ay tahay aas-aaska shuruucdeenna wax kasta oo ka hor imaanaya aanay ku dhaqmi karaynin jawaabihii ku habboonaabana warbixinta halkan oo kale ka soo baxda ama dhegaysiga halkan oo kale laga sameeyo shir noocan oo kale ah muxuu faa'iido u tari karaa bal haddaad dadka ku dhegaysanayo ee qaarkood laga yaabo su-aasha inay isweydiin karaan
faa'iidooyin badan buu leeyahay horta waxaa la ribood garaynayaa oo loo gudbinayaa warbixintan iyo su-aalaha aan ka jawaabnay dhammaan security councilka iyo united nationka headquaterkiisa loo gudbinayaa golaha ammaanka isla markaasna wadamada caalamka ee recommendationska ama talooyinka ama su-aalaha kuusoo jeedinaya intooda badan waxay diyaar u yihiin inay ayaguna ay sidii recommendationadoodaas iyo talooyinkoodaas loo dhaqangelin lahaa in ay maalgeliyaan oo ay qolo walbaaba dhinaca ay danaynayso ay maalgelin ku samayso aada iyo aad bay runtii u habboon tahay macno weynna u leedahay kaasi wuxuu ahaa axmed xaaji daahir xeerlaalyaha guud ee dowladda soomaaliya oo isagoo ku sugan jineefa khadka telefoonka iigu warramayey